ururka haweenka daryeel ee degmada beled xaawo ayaa deeq raashiina gaarsiiyey dadka dhimir kale ee ku xaraysan xarunta daryeelka dadka dhimir kale ee xabeeb ee degmada beled xaawo gudoomiyaha ururkaasi sahra dhagafiin oo iyadu wakiil uga ahayd raashiinkaasi gabar soomaaliyeed oo kusoo sadaqaysatay dadkaasi dhimir kala kuna nool dalka maraykanka ayaa hooyo sahra waxa ay sheegtay dhibaatooyinka ay qabaan dadkani dhimir kala iyadoona baaq u dirtay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanu maanta soo booqanay xarunta xabeeb awalna way soo booqan jirnay haddaan nahay gruubka haweenka ee daryeel oo ololeeya dadka dhibaataysan iyo dadka dayacan maanta waxaan usoo gaarnay barnaamijkan aan u keenay raashinka ah waxaa soo dhiibatay gabar ajar iyo xasanaad allaha siiyo deeqaa la dhahaa gabadhaa maraykankay joogtaa waxayna naga ballan qaaday insha allahu bilkariim inaan usii gurmanayno una sii wadayno dadka halkaa ku dhibaataysan oo xabeeb oo walwaalan dadkan dadkoodii baadiya wada jiraan qaar xaduudyadaa laga soo gudbiyey oo ku dhibaataysanyiin meelaha laga soo aruuriyey ajar iyo xasanaadna allaha siiyo maamulaha siduu ugu dadaalaya dadkan iska dhibaataysan hooyo sahra ayaa sidoo kale baaq u dirtay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyadoona si gaara ula hadashay maamulka degmada beled xaawo uguna baaqday inay soo booqdaan xarunta daryeelka dadka dhimir kale ee xabeeb waxna ka qabtaan dhibaatada ka jirta xaruntaasi waxaanu codsanaynaa oon mar labaad iyo mar saddexaadba codsanaynaa barnaamijka maamulka degmada inuu yimaado meeshan ka bedelo joodarayaasha dhibaataysan gobasha dhibaataysan oo dhibta iyo kaadida ay leedahay inay naxaan intaas iyadaana waan kula dardaarmaynaa maamulka degmada qaas ahaan gudoomiyaha degmada xil iyo mas-uuliyad baa ka saaran dadkan waa inuu u yimaadaa waa inuu ku tibraraaca joodarigooda waxa wey waa wax mas-uul ah oon u tilmaamayna weeyo isaga saaran weeyaan annaguna waxaa nahay shicibkii u ololeynaya dadka dhibaataysan sida gruubka daryeeloo kale codsigaasna waxaan u gudbinaynaa gudoomiyaha degmada sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay kana mahadceliyey raashiinka ay soo gaarsiiyeen ururka haweenka daryeel ee degmada beled xawo xarunta xabeeb maamulaha xaruntaasi waan ka mahad celinaynaa dhammaan intii isku xilqaantay gruubka daryeel ee ugu horeyso maama sahra aad baan ugu mahad celinaynaa deeqda ina soo gaarsiisay ee raashiinka ah waxaan kaloo u mahad celinaynaa gabadhii walaasha ahayd ee ayadana isoo xilqaantay ee na soo gaarsiisay gruubka daryeel mar walba waa mid garabkeena taagan u hoeliyo u soo adeego soo booqdo walaalahooda ku dhibaataysan xarunta dhimarka ee isbitaalka xabeeb waan ka mahad celinaynaa horta isbitaalka waa public bretic oo mixid ah waan ka qaadanaa lacag laakiin inta lacagta aan laga qaadin ayaa ka badan anaha nolol maalmoodkoodii waxaan ku dabarnaa kan aan laga qaadin kan laga qaaday guriga aan degannahay waa shan boqol oo dollar kuridiisa dadka aan lacagta ka qaadnana kama badno shantaas boqol ee aan ku bixinno marka agabkoodii raashiinkoodii joodarayaashooda dhammaan waa ay dayacayihiin sida maamada ay u sheegtay waxaan kaloo ka codsanaynaa maamulka degmada gudoomiyaha ugu horeeyo gudoomiyaha arrimaha bulshada dhammaan in ay soo booqdaan isbitaalkii arkaan xaaladda aan ku sugannahay firaashkaynii raashiinkaynii nala qaybsadaan dhibta aan qabno naga soo bedelaan si u dhaqsiyaha badan baahida aan qabno dadkani bukaanka ee ku xaraysan xarunta daryeelka dadka dhimir kale ee xabeeb ee degmada beled xawo isugu jira rag iyo dumar ayaa laga kala keenay deegaano kala duwan oo ka kala tirsan saddexda daree dariska sida kenya itoobiya iyo weliba soomaaliya baahiyaha ay qabaan dadkani bukaanka ahna inta badan bulshada kuma baraarugsano sida jiifka cuntada iyo weliba caafimaadkooda maxamuud maxamed sheekh maxamud lafagar warbaahinta ista beled xaaw